Webiga Shabeelle ayaa ku fatahay beeraha hoos yimaada magaalada Jowhar kadib markii webigu uu buux dhaafiyay. Fatahaadda ayaa saameyn u geysatay dalagyo badan oo ay tacbadeen beeraleyda, waxaana goobtaasi tagay xubno ka mid ah mas'uuliyiinta maamulka Hirshabelle. Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Beeraha Dowlad Goboleedka Hirshabelle Maxamed Bashiir Qaasim ayaa ka waramaya saameynta fatahaadda ay geysatay.
Maanta kormeerkeennan wuxuu ku saabsanaa inaan indhaindhayno aragno baaxadda ay biyaha fatahaaduhu geysteen. Runtii biyahani waa meesha aan joogno waa bartankii ay biyihii ka soo baxay degmada Mahadaay, haday noqon lahayd Hulwaa, haday noqon lahayd Kulmis iyo Bayaxaaw ay isaga darsoomayeen beeralaydii waxyeellada gaartay inaan bal tirada ay dhan tahay beerahay wax gaareen intaba aan fiirina ujeedkeenu ahaa. runtii wuxuu ilaahay keeno waa alxamdulilah la dhihi karaa dhib iyo dheefba runtii wasaaraddu markasta waxay ku dadaashaa inay beeralayda garab siiso inay ka warqabto wax soo saarkooda ku dhiirigeliso waxaan ku dadaalnay in laga hortago fasaadaha wax badan aan ka qabannay runtii wixii dhacayeeno minallahi ay ka dhacaan hadda meesha aan marayno aan joogno waxa waaye tuuladii feermo qorsheheenna wuxuu ahaa in kanaalkii sabuun iyo xawaadley wax laga qabto qorsheheeda noo diyaarsanaa waktigii biyihii ayaa la soo gaaray sidaasay dib ugu dhacday runtii waxaan leeyahay dalaga go'ay aad ayuu u badan yahay waa mid hirshabeelle anfici lahaa waa mid soomaaliya anfici lahaa biyahani waxay ka soo baxeen qaybta ugu dambaysa hurwaa eji qaybtan kalena bayaxaaw waaye intii waa isku darsoomeen dalag lagu qiyaasi karaa degmada mahadaay qiyaastii biyahaas ay soo mareen kun oo hektar oo dalaga ayay gooyeen qaar ka mida beeraleyda ay saamaysay fatahaadda ayaa codsaday in gurmad lala soo gaaro saddex fasal oo laba deer tahay halna guud tahay buuqda kulmis weyne iyo buuqda hurwaay biyo oo mataqaanaa ka soo baxay inayna jarow hayso oo mataqaanaa waxa aan falno makiinaalkaakee deensay u dhahayeen maanta kaash noola yidhi toddobaatan iyo labo iyo saddex tuul unko ah waa ba'nay waana baabaanay waxaan ka codsanaynaa ilaahay wax dhiib leh wax aynoo dhiib haye bismillaahi raxmaan raxiim waxaan ka waramaynaa oo dhibaato hoona hayso inay biyo saddex kal nagu soo barakaco haayaan tuuladda buulo feermi toddobaatan iyo saddex tuulo ay naga baahan tahay oon rafaadnay oon gaajo dharla'aan beeraleyda ku nool deegaanada hoos yimaada magaalada jowhar ayaa waxaa sanad kasta ay saameyn kala kulmaan fatahaadda webiga shabeelle